bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa rediyo toga herer oo aad ka dhegaysanaysaan degalka wararka caalamiga ah ee toga herer dot com kula wacan dhammaantiinba akhyaarta qiimaha badan ee hawada naga dhegaysanayao meel kasta oo aad daafaha dunida ka joogtaan
dhegaystayaal waa barnaamij gaar ah oo aanu idinka diyaarinay kulan ku qabsoomay magaalada oslo kowdan bishan abril laba kun iyo labiyo tobanka oo lagu daahfurayey buugga la magac baxay faynta silsiladii deeley ee uu qoray ibraahim yuusuf axmed hawd ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay brofesor abwaan maxamed xaaji dhamac gaariye oo ku sugan magaalada oslo ee dalka norway gaariye ayaa hadalkiisu u wen yahay wax ka sheega taariikhda dhabta ah ee curashadii deeley isaga oo tilmaamaya inaanay sax ahayn sida uu taariikhda deeley u dhigayo ninka la yidhaah idaaja waxaanu gaariye ku bilaabay hadalkiisas
anigoo macalin ahoo garanaya waktiga inta qofka biniaadamka wax dhegaysan karayo oo macalin gaboobey ah idinku badin maayo laba xalaan qoladii kale way fadhiday markay hadlaysay laba xaalaba waa la isku taagay oo de gaabradeeda waa la isku taagay oo qolada dambe aada sabayso waxaa kaloo isu taagay intii aan xanuunsaday ee aan dhul khaladii ku yimi eeda ka helay martisoorka wanaagsan wixii ugu horreysay aan meel aan isleeyahay t v-yaa jooga oo waddankii laga daawo doono oo dad badan oo caafimaadkayga xiiseynaya ay jiraan odaygii malolio ma dhaqdhaqaaqayaa waxaan ise adigoo yaro taagan oo yaro jimicsanaya ilaahay ka sokowna ma haddaa ma ilaahay baa horta mahadle mahadle qalabaad laydinkaa dadka aan norway ugu imi baa leh hasii kala yeesheene hasii kala yeesheene hasii kala yeesheene dadka aan norway ugu imi ayaa leh maanta maanta caawa de sidaa aan u eegahay iyo taagnida aan taaganahay hadday moralkayga dhisidiisa tahay hadday gacan qabasho tahay ay ilaa maanta ila garab taagan yihiin anigu idinka abaalmarin baa ilaahay baa idinka abaalmarto waxaan se doonayaa waxaa la yidhi man laa yashkur innaas laa yashkur illah ninkaan dadka umahadnaqo ilahay umahadnaqo dadka iga dhegaysanaya waxaan u farayaa mass mediaha markaan ka hadlayo dadka soomaaliyeed ee dhegaysan doona dadka norway ha sii kala yeesheen inay abaal badan ku leeyihiin caawa hortaagnidaadi hortaagan intaa haddaan ka baxo ka baxo waxaan ilaahay igu soo simay maanta oo saddex buug laga qoray buuggii saddexaad laga hadlaya diille oo anigu aan ahay kiiba dhinkii bilaabay diille muddo laga jooga afar iyo soddon sano in ilaahay nooligu soo gaadhsiiyey iyada oo dadkii soomaaliyeed maasadaasi aan ugu tirinay ay maanta ibarayso in saddex buug yani lagaga hadlayo intaasoo munaasabadood oo loo sameeyeyna aan ilaahay goobjoog iga dhigay waxay muujinaysaa wixii ummadaada ashataa inaan lumin haddaan ku noqdo ereyga silsiladaha silsilada waxaa la yidhahdo af soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka marka sugaanta laga hadlayo bini aadamka kale isuma jajawaabo haddaad dadka norway akridaan iyo haddaa alki maysi laba gabayaa iyo saddex gabayaa oo silsilad isugu jawaabaya male male wuxuu ka mid yahay afafka tirada yar ee gabayadiisu silsilada leeyihiin ee gabayaaga caawa norway joogaa oo gabayga uu tiriyo mid isula joogaa kasii daba qaadaya ee mid hargeysa joogaa ka mid baydhabo joogaa ka daba qaadayo oo isku wada iyaga oo mawduuc keliya ka wada hadlaya ayaa la yidhaha horta silsilad waa daahirad af soomaaliga iyo afaf yar oo tirada yar ku kooban horta saa inoo fahamtaa markaa maaha waxaana silsiladu oo waxa weeye maase wadaag gabayaa kala jarajaada oo maansada ku wadaagaya dood sidii haluubka isu ay haluubka caanaha isu u wadaagi jireen ayay soomaalidu maansada u wadaagtaa si si ka duwan afaf kale si ka duwan afaf kale waxaana loolan jiray silsilado maasooyinka silsilado ayaa loolan jiray silsiladu waxaa loogu bixiyey dee gabayaa kala jaada ayaa mawduuc kaliya ka gabeeyo midna mid kale uga soo jawaabaya iyo waktiyo kala duwan meelo kala duwan iyagoo kala jooga silsiladaha soomaaliga soo maray way fara badnaayeen qaar anigu waa ka warhayay qaar aan ka warhayniba way jiraan waxaa kamid ah silsiladii hal cadheere ee barigaa ka dhacday iyo carrada ogaadeynta dhexdooda ka dhacday waxaa kamid ahaa silsilado gobollo ku koobnaabaa kan jira oo silsilad burca ku koobnayd yaaradeedoo haydha loola jiray baa jirta waxaa jira silsilad goob guba loola jiray ayaa jirta silsiladahasaa soo maray oo gab silsilada gubaa ugu badnayd kuwaa hore waxaa ugu dheerayd oo ugu cuslayd silsilada guba markaad eegto saamaynta ay yaratay iyo ballaadhka ay lahayd guba marka aad ka kow aniga ilahay wuxuu igu soo siiyay cumrigeega yar ee gaaban ee aan joog noolaa in ilaahay igu soo beegay inaan anigu labadii silsiladood ee ugu dheeraa ka qayb qabo labadii silsiladood ee af soomaaliga ugu dheeraa ayaa ilaahay cimriga igu soo sibay inaan ka qayb galo labadaas silsiladood midda siiley baa la yidhahaa midda deeley baa la yidhahaa way ka duwan yihiin haddaad u fiirsato dhowr sababood bay kaga duwan tirada way kaga duwan yihiin oo way ka dheer yihiin silsiladihii af soomaaliga soo maray ee gubalaha ee xaydle ee ee ha way ka way ka dheer yihiin silsilada ka dhaadheer wey waxay kaloo kaga duwan yihiin silsilado xaraf keliya ka socday bay ahayd waxay siilay siilay kula baxday kuma jirin maanta aan siin ku bilaabmayn deelayna waxay deelay kula baxday kuma jirin deelay maanta aan deel ku bilaabmayn marka aad silsiladihii kale eegto ee ka horreeyey waxay silsiladu waliba waxay waxaa la isaga tallaabayay xarfo kala saarsaaba haddaad gabaygii xaydha eegto ma garaysa rag baa gabayga moorada ka daya maxamed xaashow markuu miin buu ka gabeeya ma garanaysaa haddana wuxuu leeyahay rag hadduu horfula kaa dhigto hiba lagu yeelo xaabuu qaasna ka gabeeya waxaa ka dhexeeya unay silsila tahay waa waxay ula bixi weyday magaca siinlay oo kale ama deenlay oo kale waxay ula bixi waayeen labadan ka hor waxaan jirin silsiladihii ka horreeyay xarab ay ka wada socdaan baan ku jirin gubi iyaduna sidaasay xarfo kala taataada uga oo haddaad gabagii saar carabaya caanka ha eegtaan ha buu ku bilaabi jiray hadaqsi gabayga la yidhaha ha buu ku bilaabayay gabayagii kii kii qamaan burxan iyo kii ilaahay kuwa iski calil wax isugu jawaabayeen de waxay isku deel buu ku bilaabayay haddana dha buu gelayay dhanka ka hadlay waa kaa qamaan dhaafa kolba xaraf baa loo gudbay ka ka halac dheera sidaasuu ahaa ka caydhu saasuu ahaa silsilado magac la baxay magac xaraf ah waxaa labadaas silsilado ilaahay aniga igu soo beegay ayaa silsilo magac laho mid la yidhaha siiley midna deeley la yidhaahdo waxay kaga duwanaayeen kuwii hore dhowr sababo hota xarafka ay ka wasiban yihiin way kaga duwanaayeen waxay kaga duwanaayeen dadka ka soo qayb galay farihiisa waayo wakti dowladnimo aynu haysana bay dhasheen silsiladaha ka horreeyey silsiladahan kaloo dhami dowladnimadeena way ka horreeyeen markaa gobollay ku koobnaayeen silsiladahanu waxay waxay ku dhex dhasheen isaga oo qaran soomaaliyeed jira oo dowlad soomaaliyeed jirta ayay ku dhex dhasheen dadka ka qayb galay way ka bal way ka salballaadaayeen labada silsiladoodba gobol bay ka salballaadaayeen af soomaaliga waxa ku hadloona baa ka qayb galay hadday koonfur tahay hadday jabuuti tahay hadday waqooyi tahay waxaa ka wada qayb galay ballaadhidaasay lahaayeen xagga ka qaybgalka way ka ballaadnaayeen waxaanay lahaayeen ujeedooyin siyaasi ah labada silsiladoodba waxay waxay taabanayeen ujeedooyin siyaasi ah oo heer qaran ah ayay ayay ayay taabanayeen waxaan doonayaa inaad horta sidaa silsiladaha u kala garataan waxaan doonayaa inuu haddaba laba kelmood ka idhaahdo isaga oo wakti idinku bogdheelaa laba kelmood inaad ka idhaahdo mar haddaan anigu dee caawa idinkala fadhiyo raggii deelay ku jiray haddaan caawa idinkala joogo oo dee ituhumaysaan oo isleedihiin deet waaba ninkii bilaabay ama taariikhdii hoaya muranna yimi muranna yimi horta qooli iyo ninka la gunaaho inaataa horta qooli ilaahay naxariista laha siiye anaa xaariska siiye qooli wixii uu qoray waxaan waxaan uu idaataa qoray uu ka dambeeyey geeridii hooli kadib baa waxaa uu ilaajaa qoray marka la la isticmaalayo laleeyahay ilaajaa iyo hooli waxaa isleeyahay hafar badan baa ya hooli ugu jira hafar badan iyo hilbaceenin oo wax qaybo aanu hadalkaa ku lahayn baa ya- ayaa ilaajaa kula ay soo geliyay baa lagu qabaa oo hadda anigu hooli aqaanay shaksiyadiisana aqaanay waqti yacni dareenkaa waxaan leeyahay arrinkaasu arrin hooli u yaalay mu ahay ee waxaan lahaa deelayda feershakan iyo taariikhdan marka laga hadlayo idaa jaabaa qoray baa lulaha idaa jaabaa qoray saasaan u bixina laakiinse waxaan ku waafaqsanahay inay labadoodu isku dayeen intii uu hooli noolaa ilaahay xasanaas siiyeen inay inay inay ururiyaan marka ha markaa waan qabaa waxaan leeyahay hoolio gacan xaq- ka xaqdalayna dishay inaynu mar labaad dilla maaha ayaa lagu leeyahay mar labaad anigu gacanteeda ku dili maayo waa waa waa ka badiyo ilaahay xalis salaam isaga iyo wuxuu nasiibay karaa waxaan leeyahay haddaba waxa qodobkan ah een dawladdaa u dhiibtay qolada deelaya dawladdaa u dhiibtay hadalka bulshadiisu halkaasay ka bilaabaysaa dawladdaa usoo dhiibtay dowladdii maxamed siyaad barre ee daajaan leeyahay dawladdii maxamed siyaad barre usoo dhiibtay hataawiya gaariye iyo qaynkaa leh horta marka hore anaa xaaliska siiyey hataawina isagoo iga maqan baa xaalis isagii igala qayb galana xaalis baa ka siinaya waayo haddii naloo soo dhiibay maxaa looga xanaaqay haddii dawladdu la wadatay oo ilaahay bay tiisa tahay ee dee ay la wadatay oo aanu afkeeda ku hadlaynay oo qarashkeeda cunnay oo ilaahay bay tiisa tahay maxaa naloo dilayay Wa- maxaa naloo oriinayay Is- is- is- is- isma qabanaysa dee isma qabanayso ninkii ku dilay dee wa- haddaan isaga ushaqeeyay dee nagu dileen waxaan garanayaa xamal oo dhexdeedana lagu qariyo oo aanu ku jiro underground baan garanaya aniga hataa ku jiro ayaan garanaya oo la ilaali- la- la- inta guryahaygiina laga kaxeeyey mid wiil waan dilaya marka halkaasi isma waafaqayso waxaan leeyahay halka uu mugduu ka imanaya hadii sheegaya uu- uu- uu idaaja isticmaalay un baan doonaya caawa anuu hadal kale taariikhdaa ka geli maayo halkaa ereygaasaa doonaya mugdiga ka saa intaasoo keliya ayaa doonaya mugdiga ka saaro aniga oo hambalyeynaya ibraahim ku hambalyeynaya hawsha uu qabtay oo isku daya inuu maaha mar wixii ugu horreysay uu qorayna maaha ee uu qorayna maaha ee anigu sugaa wax uu qoray oo hore arag ardaydaan u dhigaya oo ugu dhigaya hadiisa ugu dhigayo ee noocaasina in la dhiirigeliyo oo dhalinyada caynkaas ee dadaalaysa ee wax qoraysa waxaan anigu ka wada codsanaya in la dhiirigeliyo dhiirigelinta waxaa ugu horeeya waa bugaagta horta iibsana oo de halka oo qofku de ha- bu- bugaag kale ha soo saari kara dee ha soo saari karo wax wax ku qoran dee ha helo oo ayaa kamid ah marka asiga horta hambalyaa ku leeyahay waxaase kelmadu ka leeyahay halkaa yare dee wax nagaga soo dukeen ayuu baan leeyahay dee ilaa halkaa kelmad ka ilaalo ayuu baan doona ka ilaalo waa horta waxaa silsiladda waxaa ka horreysay silsilad ka horreysay oo maruyo loo odhan jiray wax berigii uu tageen nimanka s s d f ta loola jiray berigii ay baxeen ee ay etoobiya tageen ee inqilaabkii kadib ee ay etoobiya tageen ayaa nin gabaya ahaa oo imika la dhintay oo jabhaddaa ka tirsanaa s s d f ka tirsanaa oo khaliif loola jiray ilaahay naxariista ayaa soo gebiyey anigu waxaan is yidhi gabay waa laga gan taraa sida gabaygiisa loo turjurtay wuxuu is yidhi soomaali guubaabi guubaabi buu is yidhi oo kaca markaasuu waddaduu maray baa laga yaabaa xagga taagtigu inay waddadu ka qaldantay laakiinse waxaan waan bartay anigu markii dambe dee jawaad baalu waan bartay niyadsamadiisii baan ayaa lagu waan ubaha inuu islahaa dadka guubaabi un dadkii buu qabaayil ula hadlay hawiihooma maxogu baa cunaysaa idool burtuur jaalehele waa majnuu falan dhulbaanta sidag yeela balaayoy waxa buu qabaa'ilkiibuu mid walba isbulbacay ul- isagoo leh meesha ka kakaca waan meesha ka kacoo kaalee dagaalaba Ha. ayuu ayuu gabayga waddadaasu la maray laakiinse looga markaa waxa mashkiladu ahay anigu ninkaasi uu dadka guubaabinayay oo uu lahaa kaaleya dagaalka ka qayb gala ayaa lagu haystaa laakiin markiiba waa la wajo waa la yidhi wuu qabaalkii buu hayay nin dhirbaaxajin la yidhaahdo oo magaca isaaqa ku hadlaya oo kiiriya markaa jooga ay- ayaa markiiba isku qaaday haddaanu isaaqa dhahay bahay goblen ma anagu majeerteen xubi dhahay kolkaasuu isku qaaday kolkaasaa la- shan jeer buu laha iyuu la hadlay oo caayayo markaasuu majeerteekii caayaya markaasuu balaayo caay waxaa furantay silsilad la baxday miiley oo la isqabiil caayayo oo qabiilba qabiil wixii qabiilad bay marka- hoos baa u dhacday mustawii bay ka hoosaysaa qabiilba qabiil kala caayayo majeerteekii la caayayo la xabxaara raacdeen oo hadday kule hawiyii ku qaadayaan oo isaaqi ku qaada waxaasay ka bilaabay waxaasaa bilaabay aniga iyaha taawey nin kale waxaan rahay wasame ayaa maalin maalmaha ka mid oo silsiladaasu xoog tahay oo socoto ayaa kaasa barbalaare meesha lagu yidhaahdo niman isaaqii noogu yeedhay oo dhalinyarada isbaxasaa saa socota markaa miilaydaa saa socota ol majartekiisa loo galay soomaydaal maqal hawiyihiisa loo galay soomaydaal maqal waxaasaa socota kolkaasaa intay dhaqaylisiiyey bay waxay yidhaahdeen war waxay yeelaysaan ee maanta nimankii haddaynu isaaq nahay waan qoladii isaaq wasiir ba sheegayay dee wax ruun baa sheegaya ha xalaaqina waa wixiina lagu yidhiye ila taariikh baa laga hadlayaa de haddaan haddaynu isaaq nahay ilaahay bay tiisa tahay maanta idinkaa ugu afdheertee ragga nool ila sanadba rag baa noole dee waxan baa jeerjeeraya waxbaa meelaha ka hadlaya oo maruuryo ila iduun bardubtaa dee lasoo kala baxa nuclearkidii lasoo baxa waxay ku sii de meeshu ha lagu kala dareelo ha lagu kala dareelo wax laga dee wax lageelhida bay yidhahdeen waa maxay waxay yoojaanhaya ayay yidhahdeen guwaabo ay kaasoo dadku daqiilaa markaa haysta oo dad waxa ila kolbaya kolkaasaa waxaan ku leeyahay weli waxasuusta waxaan haddaawi baa u jawaabay wuxuu yidhi waanu ka jawaabaynaa laakiin se dee mooyaane saa jeclaysa doontaa nuga jawaabayn doontaa aniga waanu ka jawaabi doonaa bal waanu ka hadli doonaa aniga halkaawiga habeennimadii markaanu meesha kasoo kacnay waxa noo caada ahaa jirtay dib u eegis waxa layidhahaa aniga hataawi baanu hadduu kooro kasta aanu kusoo qaylo magaalada labalabada habood baanu suleyba jiray gurigiisa oo dib u eegis dee wixii wixii baasasoo aanu daysala waraysan oo dib u eegis yar ayaanu dee samayn jirnay dib u eegisti baanu hataa weydnay waaba xoogaa dib u eegista waxaanu arinay markaa maxaanu aragnay cajaladahaasi xafiiska maxamed wa- waxaa lagu badiyaa xafiiska dawladdaa lagu badiyaa nabad sugidda ayaa badisa cajaladaha cajalada qabyaalada ah oo waxaa la doonaya dadka in lagu dila mataarteegka oo la yidhahdo nimankaa gabaygaa waxaa ku badnaa nimankii amxaarada raacay nimankii waxaas in dadku qabaa'il isu qabsado waxay dani ugu jirtay taliska oo dadkii isaga ka hor iman lahaayo u midoobi lahaa inay iyagu isqabsadaan oo ay qabaa'il isu qabsadaan oo iyagu fooda ayaa dani ugu jirtay waxaan garanayaa cajaladahaasi dawladdaa waxay ku bixin jirtay qaraska ay ku bixisay balinbiis xafiisyada bahalaha cajaladaha badiyo oo dhami mashquul bay hal yahay bay ahaan jireen dawlad nabad sugidaa lacagta bixin jirtay waxaanu idhi cajaladaha dawladdu bidi- fid- fidinayso ee qabyaalada ah ee dadka la isku dirayo inagu ha- inagu inagu waa inaynu samayno waxaynu kaga hortagno maanta maxamed siyaad bardamir buu inoo galo dee qab- qabiye qabyaaladeed buu fidin isagaa fidinaya qabiye qabyaaladeed heer qaran intaynu istaagnay baanu leynaa dulmiga adigaa wada dulmiga adigaa wada ee dadka ka daa aynu idhaahno heer qaranna aynu istaagno si cajaladahan ay u baaba'aan dadka isku diraya oo ay u soo baxdo silsilad kale oo dadka midaysa oo taliska ka horgeysa saasaan macnihi ku leeyahay. waxaan ku heshiinay hadduu soo bilayo kiinoo soo bilaabaan kale ayaanu ku sidaasaanu habeenkaa axad ku wada galnay waxaanu markaa joognaa waxaanu ma- octoobar iyo waxaanan kala hubin inay september tahay oo sanadkii seventy ninki ah ayaa ayaan joognaa annagoo sidaas ah ayaa waxaa noo yeelay galab galab galbaha ka mid ah ayaa oto ootooyinkii maxamed siyaad ilahay naxariisala ha siiye oto ootooyinkii maxamed siyaad oo ordayaana soo galay aniga taawo meel iska fadhila waxaan leeyahay macallin waxaa ii doonayaa ma- madaxweynihii baa ii doonaya waa galab waa casar meel yar baan gudaha meel yar baan u yaroo miirooya ku cunayna oo go- waana la soo kaxay waxaan nimi xafiiskii madaxtooyada ayaa nimi halkii halkaa fila soomaaliya nimi halkii baanu soo fadhiisanay waxaan waxaa sida loo yeelay idaajaa iyo yamyam iyo yuusuf xaaji aadan cilmi ninka ka saaray wuu qaldanaa yuusuf xaaji aadan wuu ku jiray yuusuf xaaji aadan cilmi wuu ku jiray shantayadaas isugu kaayeen shantayadaas ayuu is- yuusuf xaaji aadan Cilmi. shantaas waanu ugu nimi yuusuf ma qayli jirno isagoo sii fadhiya idaajaa iyo yamyamna meel baa laga keenay adigaasaa wula meel baa laga keenay waxaanu soo galnay qol weyn oo madaxweynuhu fadhiyo oo halkiisaa daba iminka waxaa cagaaranay ku yaallo oo kale waxaa cagaaranay oo sawirkiisi iyo hooweyni ku yaallo ayaanu soo galno odaga sawirkiisiyo weyn ayaa ku yaalla oo wado gidaarka oo dhala ayaa ku yaalla sawirka aanu fallaadh baa afkiisa ka soo baxaysa madaxweynaha fallaadh baa afkiisa ka soo baxaysa halkaa koonaa waxaa ku sawiran dad yaa baano yarayaa gaariyo bidho farfadhiyo kol xubo markaasoo fadhiyo falaadhaasu afka madaxweynaha ka soo baxaysaa dhegtaay soo gelaysaa dhegtooda waxaa halkaa ku taalla abwaanadii waa la dheg falaadhii afweynaha laga madaxweynaha soo gelaysa malagtaa kolkaasaa annagana afkayagii falaadhaha ka soo baxa falaadhaha ka waa sawir falaadhaha ka soo baxayo dad iyo iyo waa rag dumar iyo rag loo halka fadhiya ayaa warkaygii naga wada gelaya sawir xaykaasta oo triangleka saddex geesoodkaasa oo dee fariinta oo dhan kuu sheegaya wixiina lagu yeelay kuu sheegaya sawirkaasu waxaa la yidhahdaa sawir keliyihi ku kelmadood inaanay macnayn baa sawir keliya macnaya sawirkaa kolkaanu aragnay odag wuxuu nagu yeelay dee waanu fahamnay waa bal waxbaa lii sheegaya dadka wuxuu sheegay ayaanu dee u fahamnay ayaanu u fahamnay kolkaasaa wuxuu leeyahay waa seventy ninekii baynu joognaa aakhirkiisii waxaa soo socda sanadkii sideetanka la odhan jiray qolooyinkiina dee gebgaboobay intiina ku wareerna waa ku ware sanadkii laba kaclayta weeyi waa sanad kolan jira isku filaashaynu gaadhayna waa sanadkii uu yidhi askartii baan dib u soo celinayaa laba kaclayta oo kacaankii baan dib u saxaya ayuu markaa leeyo kacaankii baan leexday ayuu leeyo inqilaab waa marka dee dagaalkii etoobiya kusoo jabayo inqilaabkii baa dhacayoo qabyaaladii baa bilaabantayoo taladu way xun tahay oo nimankiiba jeertee baa beerihii laga caasayaa baraagihii kolkaa baraagihii laga aasaya oo dumarkii iyo caruurtii baan ayaan war ka daaye war ka daayadaasaan hayna ka daaye oo w wixii baa hoos u daadegay oo fool xun baan kaa faray markaas wuxuu leeyahay waxaan kacaankii baan saxayaayo waxaan ku saxayaa inaan halkiisii ku soo celiyo oo askartii baan dib ugu yeedhaya kolii dha wixii baan baabiinayaa jiray oo dhan markaa saasuu nugi saasaan idinku yeelay aniga oo doonaya sanadka sideetanka inaan laba kaclay sameeyo ayaan idinku yeelay waxaan dadka bulshada oo dhan baan u yeelayay macalimiinta waan u yeedhay wadaadada waan u yeedhay aqoon-yahanada waan u yeedhay dumarka waan u yeedhay maanta abwaanadii baan idinko intiina ka soo xortay kacaankii aan dhaliyey wuu leexday buu leeyahay markaa kacaankii wuu leexday qabyaaladaaya bilaabantay waxa dagaal baa gelaya markaa dagaalka uu gelaya waxa weeye askarteenu dib ugu yeedhi doono iyo laba kaclayntan iyo waxaasu markaa dee usii gogol xaalinaya ma ila garan oo dagaalka maxaad ku gelaysa qabyaalad baa la dagaalamaya waa lagu jiray dagaalka qabyaalada waa lagu kula jiraa wal dagaalka qabyaalada waa lagu jiraa waanu ka soo baxnay waxaa taawi baanu haddana dib u eegistiisa u dhignay ila dib u eegista laga maari maayo iyo yuusuf xaaja inaan ku dhaxlay yuusuf xaaja ayaanu dib u eegistiyaa fadhiday waxaanu yidhi walaad waryaahe janis baa ina soo maray janis baa ina soo maray janiska ina soo maray waxa weeye waa si aynu dee balanimeri loo yaalay isagii baa dabi soo galay oo yidhi qabaaladii la dagaalama hadduu inala hadlana waxau le waa taada dirta adigaa la diray ayaynu odhan doonaa oo aynu ku maanta ugu dhowdahay dhaqso aynu maashii oo waxaynu qoraynaa sabab baynu u helnay arrinkii ha waa si dee barnaamaalaha loo yeedhay waa taasini qabiiladaha lala dagaalamo bigteeda dadka waxu sheega halka wax laga wajanaya waa halkaa annagu annagu filimkaan betelay dib nagu soo betelaya filimka anaga saa u betelay oo dee waxay ilay ninka ninku dee libax buu ahaa ilaahay dhaxaysa laha siiye nin dee aad lagu badhacaya bahay ha hadduu idhaahdo waxaan isahay dee waxay noo gabataan dabaysta dabeed sidii baanu dabeed laba labada deelle ugu horeysa ku samayna idaa jaayebe baanu akrinay idaa jaayebe baabadaha qabsanay dabeed way ka soo jawaabeen warkaygiina way qaadeen waxay yidhaahdeen nimankii wixii aan loo diray nimankii wixii aan u diray marka aanu deenay qorshe kala wateen oo qorshahoodii jabay aanu war u hayo nimankii nimankii noqon waaye bahashiiba haddaad maxamed siyaad baran tahay dhakaday kaa saareen wuxuu noo soo diray ilaahay naxariista naha ninkii loo jeeda axmed aadan sheekh oo markaa ah wasiirka warfaafinta nin caqli badan nin caqli badanna aha nin caqli badanna aha iminka hargeysu ka dhisayaa cusbitaal magaciisa lagu dhisayo axmed aadan sheekh oo caruurta ah baa laga dhisaya uu yidhi isagu isagu ku dardaarmay in hargeysa laga dhiso cisbitaalka waxa la yidhaha axmed aadan sheekh baa la yidhaha oo hargeysa laga maxamed aadan sheekh baa la yidhaha nin dhakhtarka ahaa isa- isaga isaga isaga isaga ku dardaarmay marka waxaa loo bixiyey maxamed aadan sheekh baa loo bixiyey cisbitaalka ha nin maskax badan buu ahaa ninkaasaa loo yeedhay oo dee casharadana soo qaatay oo yidhi waa tiya dirayda maxaa u haystaan wixii baan kusii dayday idaa jaaya mebnaytoodii bay ku qureen waxaanu midkaayba cajaan la siiya maxamed baa yidhi intuu yaabo intuu madaxa yar xawilaa ugu dhacayso de waxay malaa wixii odagaa isu ogeydeen ma ha kolkaasaa hataawi baa wuxuu ku yidhi hataawi baa wuxuu ku yidhi waanu isku ogeyn oo horta dee wuu noo yeedho wuxu yidhi qabyaaladda haan la dagaalamo qabyaaladda haan la dagaalamo anaguna toch baanu qaadanay toch toojkii aanu qaadanay qabyaaladan dee bal halkay marayso aynu qabyaaladaanu sibu dee raadiye halkay dee halkay dee kasoo baxday iyo halkay dee ku socoto raadiye sidaanu toojkii u daba soconay bila soomaaliya lala gashay iyadaa lala gashay baashu halkaas iyadaa baashu halkaa lala gashay Ee, horta silsiladu siday ku bilaabantay hadalka idinku badin maayo oo waktigii baa dhowe saasay ku bilaabato waxaan doonaya inaan saxo dee soomaalida inay isku barato way isdaqaanaye halgankeyga iyo taariikhdeeduna way sheegaysaaye damiyaadu leegleen in toban doolar inta la siiyey madaxweyne yani dabeed waa tii dabeed aa dabeed kuwa kagaba qayb galay dabeedna halgankii hubaystaana kaga qayb galnay saasay ku bilaabato marka sheekada waxaa la isku qaldayaa annagu sababtan aanu u samaynay baasadayada ayaa le ayaa iyaa jaamalaha ka dhiganaya dee madaxweynahaasi madaxweynaha diray ayuu sabab ka dhiganaya oo annagaaba footaale ka dhiganaynay kolkaa laakiinse sida idaataano og yahay hadduu caawa halkan iga maqlayo de waa taas ila wata bahashalisooyinka ishan hadduu ii maqlay sidaasay ahayd de waa filimkana eenu wada matelay adiga igu matelin dee saamaxnaakum waaya asalaamu calaykum waantaas ku filanayana taariikhda maqlay Yeah.
dhegaystayaal intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee uu inoo daadihinayey injineer cabdixakiin ismaaciil oo ka mid ah howlwadeennada raadiyo tog herar oo markaasi ku sugnaa xafladdii dahafurka ahayd barnaamijkan barnaamij la mida inta aynu ku kulmi doono waa bahdii toga herar oo idin leh ammaanaha laaya ismaqal dambe oo xiisa leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu